haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka uu london noogu soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa sheekh axmed maxamed dhagax tuur oo qoray buug ka hadlaya bilowga fahamka islaamka ama almabaadi alfiqhiya calaa madhab alimaam ashaafici waxa uu ka tirsan yahay masjidka weyn ee arraxma ee fadhigiisu uu yahay magaalada birmingham oo dadka muslimiintuna ay ku badan yihiin kusoo dhowo marka hore barnaamijka sheekh axmed bismi illah alxamdu lilah wsali allahuma wslm calaa sayidina maxamedin wcalaa aalihi wasaxbihi man waalaa wabacd aada iyo aad umaas tahay ridwaan xaaji cabdiweli waa ku dhowahay barnaamijka
waayahay inta badan markaad eegto bugaagta lagu soo bandhigo dalalka qurbaha waa ay ka duwan yihiin bugaagta ka hadlaya diinta iyo fahamka islaamka maxaa kugu dhaliyey buug noocan oo kale ah in xilligan aada qorto
mar kale waa maadsan tahay ridwaan xaaji cabdiweli waan kaaga mahad celinayaa inaad igu casuunto barnaamijkan siaad ogsoon tahay ridwaanow haddaynu nahay soomaali markuu dalkii dagaalkii sokeeye ka dhacay waa la kala firxaday dadki markay dibadaha la yimid wax badan ayaa ma aragtay loo baahday oo weliba ugu horeyso wixii aasaaska ah oo ah diintii xaniifka ahayd anigu shaksi ahaan waxaan ka mid ahay ducaadda had ya jeer dacwada ilaahay subxaana watacaala caalamka ku faafiso waxaan inta badan akhrin jiray duruus cabr alhawaa sidaan maarata hadda caalamka wuxuu noqday shabaka cankabuutiya oo hal qaryo noqday marka waxaan facebookan iyo youtube-ka casharo ku bixin jiray kadib markii aan arkay ummadda soomaaliyeed meesha ay aan isleeyahay allaleeyahay baahi badan baa ka jirto ayaa waxaa ii soo baxday dhinaca fiqiga saas awood waxaan doortay kitaab fiqi ah kuna qotomo calaa madhabi imaam shaafici haddana kitaabka aan doortay waa kitaab su'aal iyo jawaab ah alas'ila walajwuba oo aan isdhihi karaayo qofka markii su-aal la weydiiyo jawaabta markuu helo ama marka shiikha su-aal uu weydiin lahaa aan aniga hadda oga jawaabo waxaa si sahal ugu fahmi karaa fiqiga kitaabkana saa hadda sheegto magaciisa waa almabaadi alfiqhiya calaa madhab imaam shaafici waa bilowgii waa beginarkii waa stageka ugu horreeya ee fiqiga laga galayay ummadduna maanta waxa ay u ooman tahay waa fiqiga maxaa yeele fiqiga waa cibaado arbaca wacishriin saaca kula falgelayso
waayahay marka haddii bal aad soo koobto waxyaabaha xoogga aad ku saartay buuggan maxaa ka mid ah
mahadsaned markan walaalkay waxaa kitaabkan uu diiradda saarayaa waxa loo yaqaano rubcucibaada oo ah kow bilowga su-aasha orta xigta horta islaam muxuu yahay islaamkii baa la qeexayaa kadib waxaa salaadii saaad ogsoon tahay xadiiska nabigeena ahaa salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh awalu maa yuxaasabu bihi alcabdi yowma alqiyaama asala waxa ugu horreeya insaanka laga xisaabanaya waa salaadii hadday salaadu noo hagaagto acmaasha kale way ku hagaagaysaa hadday salaadii aysan kuu hagaagina acmaasha kale ku hagaagi mayso liajli haada bilow waxaan kaga dhignay oo kitaabka aan u doortay inaan si fiican axkaamtii salaada iyo waxa burinayay iyo wixii maaragtay arkaantii ku taagnayd iyo shuruuddii ridwaanow salaada aynu tukanna maanta waxa aan dhihi karaynaa boqol kiiba boqol lama dhihi kar laakiin boqol kiiba xataa toddobaataan dhahne way yar tahay cid intay shiik u hoos fadhiisatay ka koobiyeysay oo ka markaa salaadii la imaaday oo qof caalim u hoos fadhiistay biyaa islaamiyan kusoo kornay alxamdulilah dadku diintii baa maaragtay maasha allah dalkii ka jirtay oo dad muslimiina wada nahay marka salaada dhan waxay ku imaaday ilaa man raxima rabbi in maaragtay si fudud aynu maaragtay u tukanaynay oon dadkaas dadkaas tukanay aan raacaynay laakiin kitaabkan wuxuu qeexayaa intaan salaada la gelin maxaa laiga baahan yahay shuruud baa jirto kow qofkii inuu dahaaro xagga jirka dahaaro dharkiisii maxaan idhaahdaye meeshuu ku tukanayey inuu qofkii maaragtay aqoon u leeyahay macrifa dukhuul wakti qibladii cawradii cawro maxaa loo yaqaanaa wuxuu kitaabka soo kale qeexayaa calaa sabiil mital qofka maanta salaadii intuusan tukanin weyse qaadashu bahan yahy waxaa macquula inay gacantu jaban tahay oo faashad u saaran tahay qaabkeebuu oola tacaamula qaabkeebuu salaadiisii weyse qaadkii u saxan karaayaa sida kale da usii dhigo salaada markaan galno arkaanaa jirto afar iyo toban rugni ah waxaa laga yaabaa qofkii hal rugnioo ka mid ah hadduu si sibiqa ama uunasa aqoonu lahayn uu ka boodo in salaadiisii ay ka maqan tahay oo rukniu ka maqan yahay salaaduna meeshaa ku burayso tusaale ahaan rukuucda rukni rukuucduu qof ka booday intuu faatixada akhriyey markuu marayay ataxyaadkii koobaad ayuu wuxuu soo xasuustay inuu rukni ka tegay muxuu samaynayaa waayahay sheeh axmed waxaan u malaynayaa in ay u baahan tahay faahfaahin dheeraada laakiin dalkan britain hadda aanu ku noolnahay iyo dalalka qurbaha dad fara badan oo soomaali ah xilligan ku nool caruur fara badanaa jirta oo suuragal ah inay muhiim tahay inay helaan macluumaadka buuggan uu xambaarsan yahay xaggee laga heli karaa ay kula tahay ka sokow buugga ma jiraa meelo kale oo dhalinyarada iyo waalidiinta soomaalidu ay si sahlan uga heli karaan ha nacam waa jiraan sidoo kale waxaan leenahay barkulanka facebook waxaan ku leenahay magac hadduu qof ku qoro axmed dhagaxtuur ama beejkale diinteena waa nasteexo oo qeybta messengerka uu qofku nagula soo xiriiro si fudud oo sahla ayuu kitaabkan fiqiga ah ayuu ku heli karaaya oo aan isleeyahay wax badan ayuu ka haqabtiraya qofkii doonaayo inuu cibaadadiis iska soxo marka haddii halkaas aan ka fiirino waxaan kaloo ku heli karnaa in qofkii meel kastuu joogo aan ugu soo dirno boostada hadda tusaale ahaan kitaabka waxaa laga heli karaa maraykanka waa yaalla australia waa yaalla canada waa soo gaarsiinay denmark wuu yaallaa soomaaliyana magaalada muqdisho gaar ahaan bookshop kaliya barakaad bookshop ayuu haatan yaallaa ilaa iyo nairobi weli maana gaarsiinin laakiin waa ku tala jirnaa laakiin qof alaale qofkii doonaayo inuu kitaabkan fiqiga oo luuqadii hooyana ku qoran inuu ka faa'idaysto hadduu inala soo xiriiro insha allahu tabaaraka watacala oo qaybta messengerka intuu facebook ku qor axmed dhagaxtuur waan waxaan isleeyahay jawaab waafi uu naga helaya waayahay waxaad ii sheegtay waxyaabaha sida weyn aad uga hadashana inay ka mid tahay arinta zakada marka qurbaha la joogana ganacsato fara badan ay khalad ka fahamsan yihiin zakada iyo waajibaadka ka saaran dhinacaas haddii aad faahfaahiso arrintan
ridwaan xaaji cabduuliyo waa saa u sheegtay markii halka kan la yimid waxaa macquula qofka inuu shaqeeyo shaqada uu ka shaqeeyo waxaa laga inu lacag seefgarayo lacagtaas waxaa laga yaabaa inay toban kun labaatan kun ee u gaarto asagoo dhahay seven bangiga igu jirtaa iska leeyahay oo una haysto zakada in keliya ganacsatada caadiga ee dukaamada waaweyn in zake laga rabo oo asaga ayna zako ay maaragtay looga baahnayn lacagtaada hadday qadar siddeetan iyo shan garaam oo dahaba ay kuu goyso sanadna ka soo wareego xawl uu ka soo wareego lacagta nisaabkaas waxaa laga rabaa in laga bixiyo zako zakadu keliya qof ganacsato maaha waa in lacagtaadii sanad ka soo wareego akoonkay kugu jirto sanad uu ka soo wareego maxaa la iga raa marka maxaan bixinaya tusaale ahaan toban kun aan haystaa haddaan soo qaadan cala sabiil mithaal afar kun oo doolar ama afar kun oo pound hadduu yahay siddeetan iyo shan garaam oo dahaba oy noqoto kunkii waxaa lagaa rabaa labaatan iyo shan bal fiiri kunkii labaatan shan waa laba dhibic shan labaatan iyo shan labaatan shan waxaa laga yahay afartii kun inuu ka bixiyo boqol doolar ama boqol pound laakiin ridwaano waxaa maanta dadka boqolkiiba waxaan dhihi karaa in badan waxaynu iska aaminsannahay zakadii inay iska tahay in laga rabo qolyahan tujaarta ah ee ganacsada ah ee halkaan maaragtay dukaamada waaweyn ee bakhaarada u furan yihiin bal aanan ku baraarugsanayn
waayahay sheekh ugu dambeyn intaanan ku weydiinin su-aal kale buug aada hore u qorta miyaa jira nacam ha kitaab waxaa jira layidhaahdo saddex boqol oo xadiid talaatamat xadiid qisaar lilxifdi min asaxiixayn kitaabkaana waxaan kusoo bandhigay dalkii hooyo magaalada muqdisho kitaabkaa saddex boqol oo xadiid oo aan ka soo socday saxiixaynka waay xaqiiqatan markay noqoto xadiidka iyo markay noqoto fiqiga waa labo xadiidka waxaa laga yaabaa marka xadiis aad tiraahid xadiis baa soo qaadanaya in sanadkiisa iyo xadiiska silsiladii laisku xoogaa dood la geliyo laakiin saddexdan boqoloo xadiid ee aan soo socday laga heli maayo hal xadiis oo daciif ah imaa imaa inuu aan idhaahno lafdu lilbukhaari bukhaari ba u sugnaado lafdigan ama muslim ama sheykhaankaa isku waafaqay saddexdaas boqoloo xadiid ee aan af soomaaliga u turjumay waxa uu qofka halka xadiis buu ku akhrin karaa ama labada xadiis wax ka yar daqiiqad haddaan kula karto rudaano dadku waxaad moodaa maanta inay tag away wax walbaba si fudud oo sahla loo rabo marka kitaabka saddex boqol xadiis waxaan u doortay oo axaadiis u gaagaabiyey ama axaadiista gaagaaban aan u doortay waxay ujeeddo ugu weynayd inuu qofkii wakhti badanna kaga bixin maanta way yar tahay ilaahay na fahansiiyo maanta aad bay u yartahay akhi in xalaqaadka intii masaajidka la fadhiisto wax la laqbaysto kitaabka la raacdo marka waxaan isleeyahay bal intaan kadaba gaarsiintaan oo kadaba tuurkaas walaalaha muslimiinta ah adigana ilahay subxana watacaala miisaanka xasanaadka inuu ajir igu daro ikhlaas iga yeelo saasaan kitaabkaasna u doortay saddex boqol xadiis waayahay ugu dambeyn marka laga hadlayo culimada soomaalida gaar ahaan kuwa qurbaha waxaa la sheegaa inay kala aragti duwan yihiin oo mararka qaarkood ay iyagu u horseedaan caruurta oo lunta ama ku jaha wareerta fahamkii islaamka arrimahaas ma kula tahay in loo baahan yahay in culimmadu ay isaga yimaadaan oo ay ka fakeraan inaanay ku jaha wareerinin dadka fahamkii diinta islaamka nacam horta fahamka diinta islaamka waa mid laakiin dadku kama zuulaan in iskhilaafayaan afar madhaba hadda diinteenna madhab kale way jiraan lakin afar madhaba ugu caansan a'immadaas afarta ah mid walbaba wax khayr u sheegaya lakin wax lagu kala arag duwan yahaa jiro marka qofka wuxuu ku wareerayaa markii asaga uu meel uu cuqsadaysan jiro hadda tusaale ahaan waxaa dhici karayso in dadkii lagu dabga waddankanaga oo kale dagaala ka socdo redwanow dagaalaas waxaa laga yaabaa qofkii in aayad macno kale ama fahan kale lagu macneeyey oo asagii meeshii khayrkii wanaagga laga filanayey inay wax kale kaga soo baxaan oo ummadiisii uu maarata si qalada ku qarxiyo ama ummadiisii si qalada u dilo ama waxyaalo aanan meeshii ku jirin ay dhacaan ficlan haddii aynu diintu baranno afkaartan kala duwan isdiidan waxaa asal u ah inaad ku dhegto alkitaab wasunna wax ka soo haray waa fikir waay laakiin qur'aanka iyo sunnada hadduu qofka si dhaba uu ugu sugnaado waxa kalena uu waraa'a dahri iyo gadaal iska dhigo insha allahu tabaaraka watacala ku wareeri maayo cilmiga inaynu baranno ayaana kaga bixi karnaa inuu qofka cilmiga barto oo diinta ilahi tabaaraka watacaala barto taasaa sahal u ah inuu qofkii kaga baxo oo asagii maanta waana tan aan isleeyahay xataa qofka ridwaanow qiil ma helaayo maanta diintii guryaha noo taalla haddaad maanta internetka furto waad ka helaysaa kitaabka tafsiirka qur'aanka kariimka oo dhan waa kan hadda aniga aan soomaali u qoray aimo fara badan oo iga cilmi badan ay dejiyeen marka war diinta aan baranno fikir isdiidan ma jiro bal aqoontiina aqoontanada waxay iska noqdo aqoon gaaban oon meel dheer gaarsiisnayn taasaana keenaysa inuu qofka uu ku wareero waxayna yidhahdaan xataa qofka cilmiga yar waxaa lagu gartaa cilmigii cilmigiisii wuu u walwareeriyaa oo sheikheena allah u naxariistay sheekh maxamed cali raxmatullahi calayh ayaa hadda kahor waxaa la weydiiyey su-aal cajiiba waxaa layihi sheikhow qofka inuu caalim yahay oo cilmi leeyahay maxaa lagu garan karaa iyo qofka inuusan caalim ahayn oo cilmigiisa uu gaaban yahay wuxuu tusaale usoo qaatay caaga caagan saddexlaha somalia kolle waa laga wada garanayaa caagaas wuxuu yidhi haddii wax yaroo biyo ku jiraa saa u taasaan u gedgedi ama saa u ruux shabaq shabaq buu leeyahy lakin hadduu caaggii biyaha ay buuxaan ama caanihi buuxaan waa sugan yahay marka insha allahu tabaraka watacala cilmigu wuu noo sugmayaa wuuna noo deganaanayaa mar alaala markaan annaga cilmigii baranno waddadii saxda ahayd iyo meeshii loo maraayayna aynu u marno waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsantaha waktigaaga adaa mudan waan kaaga mahad celinaya mar kale ridwaan xaaji cabduuli intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya sheekh axmed maxamed dhagaxtuur oo dhowaan soo bandhigay buug uuga hadlaya bilowga fahamka islaamka ama almabaadi alfikhiya calaa madhabi alimaam ashaafici inta mar kale aynu kulmi doonno hadduu eebbaha wooda la heedmo waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idinle nabad geliyo